bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir weerarkan culus ee ka dhacay aadan yabaal miisaan ahaana waa weerar aada u weyn oo xilli kala guur ahna dhacay meel istaraatiiji ahna ka dhacay waaqic ahaan sida dowladda federaalka ay isugu dhexyaacsan tahayna maanta waxba kama duwana weerarkii caws weyne ka dhacay oo kale oo dowladdu ay ku qiratay in dagaalka looga adkaaday oo ay ku jabtay waxa uu ku soo aadayaa dhanka kale caalami ahaan marka loo fiiriyo dowladda maraykanka oo kasii jeesanaysa dowladda federaalka ah xilli weliba mareykanku uu yahay awood ahaan dowladda ugu horeysa ee dagaalka soomaaliya ee hurinaysa ee muddada dheer dhaqaalaha ku bixinaysay ee dhisaysay hadba dowladihii kala dambeeyey ee federaalka ciidamadana gacanta ku haysay marka mareykanka waxaa issoo taraya wararka tibaaxaya in uu dhimayo awoodda safaaradiisa uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxay qorsheynaysaa xukuumadda washington in ay xirto sida laga soo xiganayo warbaahinta mareykanka ku dhowaad soddon safaaradood iyo qunsuliyado ay ku leedahay wadamada dunida sida lagu sheegay ama ku cad dokumentiyo ay heshay c n n oo ah warbaahin rasmi ah oo dowladda mareykanku ay leedahay waxaana warbixintaasi diyaarisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi xogta ay heshay ee c n n hashimow waxay sidoo kale tibaaxaysaa in washington ay dhimayso awoodda safaaradaha soomaaliya iyo ciraaq si gaar ah waxaa la leeyahay waxaa la soo koobayaa haddiiba xiritaan ay ka badbaadaan howlahooda ayaa aada loo soo koobayaa iyo taageerada ay bixiyaan waxaana laga dhigayaa xafiisyo yaryar oo markaa masaalixda mareykanka iyo waxyaabaha la midka ah uun laga qabto soomaaliya iyo ciraaq ayaana waxay yihiin laba wadan oo ka mid a wadamada muslimiinta ee caanka ah ee dagaalada taariikhigana ay ka dhaceen gaar ahaan duulaanada casriga ah ee mareykanku iyo xulufadiisu ay soo qaadeen marka warbixintu waxay sheegaysaa in tallaabadan ay qayb ka tahay qorshaha maamulka donald trump uu ku yareynayo kharashaadka dowladda mareykanka sababtoo ah dhaqaalaha mareykanka wuu sii hoobanaya dhaqaala yari ayaa jirta donald trump wuxuu qaatay marka siyaasad ah in waxyaabaha aan micnaha weyn ugu fadhiyin mareykanka gaar ahaan xagga dhaqaalaha lasoo koobo wixii la xiri karana lasoo xiro waxaa jirta waaxda cusub ee koruqaadista waxtarka adeegyada dowladda mareykanka ee uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo elon maski in arrintan loo xirsaaray oo horseed ay u yihiin oo ay karkarinayaan dhimista gaar ahaan arrimaha soomaaliya c n n waxay tiri iyadoo soo xiganaysa warbixintaasi dokumentigu wuxuu qeexayaa in la xiro toban safaaradood iyo toban iyo toddoba qunsuliyadood oo caalamka mareykanku uu ku leeyahay qaar badan oo ka midana waxay ku yaalaan yurub iyo africa yurubta ayaa xataa ka mid a kuwa tooshka sida gaarka ah marka loogu hayana waxa weeyaan soomaaliya iyo ciraaq oo ah meelaha ugu liita oo mareykanku uu arko in dhaqaalihiisa uu si maalaayacni ah u ugu baaba-ayo wargeyska new york times isna wuxuu dhowaan qoray in saraakiisha ugu sarreysa ee aqalka cad ee mareykanka inay ku muransan yihiin masiirka safaaradda mareykanka ee soomaaliya idaacadduna way sii daysay murankaasi iyo siduu ahaa oo qaybna waxay leeyihiin hala dhimo qaar waxay leeyihiin gebigeedba ha la xiro soomaaliya waanu ku tiir iyo tacab beelnay wax dowlad ah iyo wax ciidan ah oo ka dhismayana ma jiraan ilaa iyo hadda inkastoo madaxweynaha mareykanka donald trump ka mabda-iyan uu u sheegay in waxaa la yiraahdo la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka muslimiinta in uu ka taageerayo soomaaliya oo ula jeedo dowladda federaalka haddana taas kama dhigna bay leeyihiin in mareykanku uu si maalaa yacni ah iyo si ka fiirsasho la-aan xisaab la-aan ah uu ku bixiyo dhaqaalihiisa dowladda federaalka ee ka dhisan magaalada muqdisho marka dowladda federaalka qalqalka hadda ka haysta dhinaca dhaqaalaha iyo taageerada iyo moralka waxyaabaha qeybta ka qaadanaya waxaa kamid a go-aanka mareykanka ee ah ama lagu dhimayo kharashaadka ku baxa waaxda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington xiritaanka safaaradahana waxa ay kusoo beegmayaan kadib markii la xiray hay-adihii mareykanka u qaabilsanaa waxaa lagu yaro mucaawinada ee dhanka dibadda sida u s aid oo kale taasoo loo joojiyey sababo dhaqaale ama donald trump uu gebigeedba diiday in dhaqaale lagu bixiyo sidoo kale waxaad ogtahay hashim in la xiray idaacaddii v o e da dhammaan laamaheeda kala duwan waxay ahayd idaacad la shaqeysa wasaaradda arrimaha dibadda oo iibisa afkaarta dowladda mareykanka ee dimuqraadiyadda islamarkaana dhaleecaysa cid kastoo muslim ah oo mareykanku uu ku duulay ama duulaan uu ku qaaday iyadoo v o e da aada ogtahay in sagaashan iyo labadii markii mareykan uu kusoo duulay soomaaliya la furay markuu ku jabayna la xiray haddana etoobiya markii mareykanku uu soo gelinayay labadii kun iyo toddobadii horaanteedii la furay haddana iminka oo mareykan uu ka dayrinayo xaaladda soomaaliya siyaasaddii iyo wixii uu abaabulayana ay ku jabeen la xiray waxaana tan afka soomaaliga la wadaaga xiritaanka dhammaan waaxyihii kala duwanaa ee v o e da ee caalamka marka dowladda federaalk waxaa laleeyahay waxay dadaal badan ku bixineysaa sidii mareykanku ugu yaraan safaaradda uusan u xiran oo uusan uga guuri lahayn magaalada muqdisho ayay aada ma aragtay ugu dadaaleysaa sababtoo ah waxay aaminsan tahay mareykanka la-aantiisa inaysan waxba ahayn waxna u suurageli karin waad ogtahay qalqalkii ka dhashay ayaan dhexdaas markii ciidanka danab laga joojiyey mushaaraadkii lagu arkay musuq maasuq raashinkii inay suuqa geysanayaan marka isbedelkan donald trump uu sameynayo dowladda federaalk walwal aada u xoogan ayuu ku hayaa xasan sheekh waxaad la socotay kal hore inuu hay-ad u xilsaaray oo dhaqaale aada u fara badan oo malaayiin dollar ah uu ku bixiyey sidii donald trump loogu geyn lahaa codsi ah inuusan ciidamadiisa ka jooga soomaaliya uusan la bixin waxaa kaloo jirtay warqad uu u qoray oo trump uu ku leeyahay waxaan ku siinaynaa deked heblaayo dekeda muqdisho qaado kismaayo qaado berbera qaado lagamana soo hoos qaadin oo ilaa iyo hadda donald trump maamulkiisa kama aanay hadal qorshahooda ay ku dhimayaan safaaradaha iyo dhaqaalaha iyo waxaasoo dhanna way u socdaan